Xilli maalmihii dambe, mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo hogaaminayay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka dowlad goboleedka Galmudug Xasan Cabdulaahi Cascase ay booqasho ku marayeen deegaanada gobolka Mudug gaar ahaana kuwa beeraleyda ah ayaa waxa ay haatan kormeer ku tageen deegaano hoos yimaada deegaanka ceelguula halkaas oo beeraleydu ay ka cabanayaan biyo-la-aan xooggan iyo cudurro beerahooda soo wajahay ugu horeyn dadka deegaankan ayaa waxa ay la wadaageen mas-uuliyiinta kormeertay cabashada ay qabaan oo ugu xooggan tahay biyo-la-aan taas oo sababtay inaysan beerahooda wax tabaca ka soo saarin dhibaatada ka jirta waa midaas aad aragteen oo biyo-la-aanta ah haddii ilaahay ku ruuyan duruufyarida dadka aysan haysan wixii ay ku tabci lahaayeen oo ahaa haddii ilaahay ku ruuyan ku waardiisan lahaayeen oo ahayd silig ama qaab kaleete waxaan leenahay biyo-la-aantu ha ugu horrayso dayaca haddii ilaahay kuu roon yahay haddii ilahay kuu roon waardiyaheedu ha ugu horreeyo aqoonta haddii ilaahay kuu roon yahay loo leeyahay beeraha dadka baahi baa u geysay laakiin aqoon ku filan beer inay tabcadaan oo ay maal gashadaan oo wax ka soo saartaan uma laha waxaan rabnaa haddaan maanta nasiib u yeelannay in wasaaraddeeni noo timid in dhammaan baahiyahaas jira oo oo ay ugu horrayso biyo-la'aantu in wax nalkala qabto dhibaatada beeraha naga haysata markii aan fiirinno horta marka hore waxaa noo geeyey kibir ma ahana duruuf baa noo geystay in nacfi laga helo inaan nacfi ka helnaa noo geysay nacfigii markaan aan ka heli lahaynna wuxuu noogu ekaaday xilliga roobabka xilliga roobabku noogu ekaaday annagu si kale aan uga beeran karno markii ilaahay intu sayma noogu shubo biyogalaan biyo maraan oo roobkaasaan helnaan beernaa ilaa xilligaa jiilaalkaa waxa nooga baxaan waxaanan ka maarmin waa silig siliggaas oo aan xoolaha iskaga difaacno haddii roob ilaahay noogu shubo siligga waa noo kow biyaha ceesha ceel biyala waa noo mihim waxaa kaloo mixi dalagii la beeri lahaa aqoontii lagu beeri lahaa lagu tabci lahaa kulli waxaasoo dhan waa u baahannahay annaga aqoontaydu ma dhaafto digirta iyo qaraha ma dhaafto ayadaa ka naqaanaa waxaan kale oo hadda casri la helay oo qudaarta laga maarmaanka ah farsamo ay naga rabtaa ciidda ku shuba haddii aan ku shubi karnaa laakiinse farsamada ay u baahan tahay waa naga dhiman tahay maanta wasaaradda beeruhu la joogto tayadaas waxaan rabnaa in nagala qayb qaato wixii ka dambeeyana hadda biyihii iyo ceeshii iyo ceelkii biyihii iyo waraabkiina waa noo daba joogaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi cascase ayaa waxa uu sheegay in galmudug ahaan ay ka jawaabayaan baahiyaha haysta bulshadan ay biyo-la-aanta ugu horreyso si beeraleydu ay dalagyadu soo saartaan waxaan horta ugu horreyn ilaahay samaria aan ka siiyo beerahan soo marnay oo liintii iyadoo bisil ay geedihii qalaleen halkana waxaan iga jeednaa hadda greenhouska ninkaan sameeyey nacfi badan isu ka helin waa u jeednaa waxaan rabnaa haddii ilaah yidhahda ka wasaarad beer ahayn waan dhegaysanay fikradkiina ilaahay idankiisa halkaana waxaa u soo socota haddii alla idmo mashaariic soo socotaa jirta annagu hadda hordhac aan u nahay dadna naga dambayn doonaan haddii ilaa yidhaahdo halkan dhibaatada ka jidha waa ujeednaa waxay tahay biyola-aan biyola'aanta gobolka o dhan way ka jirtaa biyuhu meeshii laga helana waa xaraar xildhibaankaa sheegay meelna maba lagu hayaba sida hadda halkan aan ujeedno waxaan rabnaa marka haddii ilaa yidhaahdo waxaa kaloo jirta abaar aad u ba-an oo meel kasta saamaysay xoolihii saamaysay dadkii saamaysay ayadana waan ku baaqaynaa ilaa shalan baaqa soo diraynay intaa kadib beeraley inay samartaa la rabaa marka labaadna qofku wuxuu bilaabay inuusan ka samrana la rabaa oo uusan faraha ka laabin waan dadaalaynaa adinkuna noo soo duceeye ilaahay ayaana wax ka qaban kara waxa ka jira annagu hadda waxba badan kama qaban karno dowladdu qasrad ay dadka lacag iga soo saarta ma leh waxaan u tuugnaa hay-adaha imeelaan ugu dirnaa insha allah mar dhowna waa idin soo gaaraysa cabashada ugu weyn ee ka imaanaysa gobolka muduga deegaanada fogfog ee ka fog magaalooyinka ayaa biyalaan xooggan